بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب الاستئذان وآدابه wuxuu baabu yahay istidaanka iyo aadaabtiisa alistidaan waa alabulidni idan idan in la dalbo idan in la dalbo markii guryaha la gelayo ama qofka uu ku sugan yahay meel u gaara waxa waye in idan la dalbo ayuu baabu yahay iyo aadaabta istidaanka sidee loo dalbayaa idanka aadaabta ay leedahay ee kusoo aroortay axaadiida wax ka mid uu sheekhu raximah llahu tacaala sheegaya qaal allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu hagelina buyuutan guryo hayra buyuutikum aan guryihiinna ahayn xataa tastanisuu ay xataa tasta'dinuu ilaa aad idan dalabtaan wa tusallimuu calaa ahliha ehelkeedana aad salaamtaan wa qaala tacaala waidaa balaqa aladfaalu haddii ay qaangaaraan hadday gaaraan aladfaalu caruurta oo minkum adinka idinka mid a alxuluma ay albuluuq hadday qaangaaraan falyastadinuu ha idan dalbaan kama sta'dana aladiina min qablihim sida kuwa ayaga uga horeeyey ayaga ka horreeyay ay idanku u dalbayeen ayaguna ha idan dalbaan kuwa ayaga ka horreeyay waa dadka waaweyn siday idan u dalbayeen ayaguna idanka ha u dalbaan hadday qaangaaraan wacan abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alisti'daanu halaaun isti'daanku waa saddex fain udina laka haddii laguu idmo wailaa farje ay fain udina laka haddii laguu idmo fadkhul yacni gal haddii laguu idmo waa gelaysaa wailaa haddii kale aan lagu idmin farjic noqo muttafaqun calayhi istidaanku waa saddex saddex jeer haddaad idan dalabto oo laguu idmi waayo min aadaabi alistidaan waxaa ka mida inaad noqoto oo intaas ka badan aadan iscaajinooda dhibin dadka abuu muusa alashcarina radia allaahu canhu arrinkaa waa ku dhaqmay oo markuu u yimid cumar radia allaahu canh oo istiidaan weydiistay saddex jeer cumar radia allaahu canhu waa mashquulsanaa wailaa wuu maqlay codka abuu muusa alashcari abuu muusa markuu wax u jawaabo waayey ayuu iska noqdee cumar radia allahu canhu wuxuu yidhahdee alma asmac sawta cabdillaahi bni qays ma waana maqal buu yidhi codka cabdullaahi bni qays iidanuu lahu ha loo idmo markii la damcay in loo idmo ma joogo cabdullaahi bni qays abuu muusa alashcari waa noqday markaasuu yidhi ha loo yeero markii loo yeeray wuxuu yidhahda maxaa u noqotay wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo dhahaya alistidaanu halaa fain udina laka wailaa farjic istidaanku waa saddex jeer hadduu lagu idmo macnaa waad gelaysaa waa ilaa iska noqo saddex jeeran idan dalbay kadibna waa noqday buui cmala bihada alxadiid xadiidkaanuu ku dhaqmaaya abuu muusa alashcari cumar radi allahu canhu wuxuu yidhaahday caddeynaad u keenaysaa inaad sidaa nebiga ka maqasha calayhi salaatu wasalaam wailaa awjactu dahrak haddii kale wuxuu yidhi dhabarkaagan xanuujinaya waa ku karbaashaayaa buu yidhahda aadan markhaati keenin caddayn u keen hadalka inuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam abuu muusa alashcari walwala u soo hoyday iyo cabsi uu ka qabo in cumar uu ciqaabo hadduu markhaati waayo wuu baxay asoo markhaati raadinaya markaasu wuxuu tegay majlis ay fadhiyeen ansaar ridwaan ullaahi calayhim waryaa maqla buu yidhi nebigo sidaa dhahaya calayhi salaatu wasalaam markaasay yihahdeen dhammaanteen waa maqalne arrintiibuu u sheegay iyo cumar radi allahu canhu waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen laa yashhadu laka ilaa asqaruna qof kale kuu markhaati kacaya malahan biira ka noogu da'da yar ayaa kuu markhaati kacaya arrinta arrin macruuf oo la yaqaan waa qum ya abaa saciid abuu saciid alqudriya kusoo dareen wuxuu abuu saciid u markhaati kac abuu saciidaa soo raacay radia allaahu canhu markaasuu u sheegay cumar inuu sidaa nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam shaahidka waxaa waaye abuu muusa alashcari waa ku camalfalay xadiidkan uu nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam alistidaanu halaa fain udina laka wailaa farjic wacan sahl bni sacdin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam inamaa jucila alistidaanu istidaanka waxaa loo yeelay min ajli lbasari aragga dartii way istidaanka waxaa loo yeelo loo sharciyeeyey waa min ajli lbasar aragga dartii maxaa yeeley qofka markuu idan weydiisanayo ama la amrayo inuu idan weydiisto ujeeddadu waxa waaye dadka gurigaas jooga inay ku talagalaan inuu qofkaas soo galayo oo qofkii gabadha aan xijaabnayn xijaabato qofkii si qaldan u fadhiya ama si tasaahul ku jira uu is-aruuriyo oo xaalad ay ka raalli yihiin loogu galo dadka gurigaa degan laakiin adoon idan weydiisan haddaad gasho waxay indhahaagu ku dhacayaan waxaan kuu bannaanayn inay indhahaaga ku dhacaan sharcan dadkaasina waa dhibaataysay ayagoo kala daadsan aad u gashay ayagoo qaarkood laga yaabay inaysan asturnayn aad u gashay arrintaasi waa aadaab xumo in guryaha layska galo biduuni isti'daan waa aadaab darro waayo ee guriga dhexdiisa ayaa jooga aad ka tira adoo dhex taagan akhlaaq xumo waayo saxna ma ahan akhlaaqda islaamiga ee sharciga ah waxa waaye intaadan albaabka soo gelin inaad isti'daan weydiisato weliba waxaan ku soo marnay fil adabi almufrad jaanibka laga istaagaya albaabka waa soo marna soo maahayn ha laysku beegi maayo albaabka albaabka haddaad isku beegto markii la furo wixii gudaha ku jira horaad ka arkaysaa marka albaabka la ballaqo lagula hadli maayo laakiin waa inaad jaanib isku aadiso dhinaca midig ama dhinaca bidix si indhahaaga aysan ugu dhicin haddii albaabka la furo dadka gudaha ku jira istiidaanku marka waa aadaab sharciya oo aad iyo aad loogu baahan yahay laakiin dadku in badan ay fududaystaanay tasaahulaan mana aha in la tasaahulo ma aha in la fududaysto waa in idan la dalbo idankuna laba qaybood istiidaanku laba qaybood waay hadda ka horna waa soo marnay mid waxa waaye qof guriga ka ajnabiga ahay bannaanka ka imaanaya midda kalena waa maxay dadka guriga degan laftirkooda waxaan soo marnay xataa waalidka in istiidaan la weydiisanayo soo maahay aabbaha adiga ku dhalay hooyada haddii maalan gurigeeda ama qolkeeda khaaska aad rabto inaad gasho maaha inaad iska dhex gasho waxaa laga yaabaa xaaladaysan jeclayn in qof ugu galo inay ku sugan yahay waa inaad istiidaan weydiiso qolka khaaska ayaad gelayso ama walaasha ha deganaato ama aabbaha ama hooyada qof xataa maxaarimtaada ka mid a laftirkooda waxaa la rabaa si khaasa in istiidaanka guriga dhexdiisa uga jiro oo meeshii furanba aadan iska gelin calaa kulli xaal istiidaanka waa wuxuu ka mid yahay min alaadaabi sharciya aayadda hadda sheikhu uu soo daliishadana laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tastaanisuu waa la reebay in la galo guryo aan guryahaaga ahayn ilaa goorma xataa tastaanisuu waa inaa idan la dalbo bacda alidni ayaad gelaysaa haddii lagu idmi waayo muxuu nabigu yidhi caleyh isalaatu wasalaam farjic waa noqonaysaa haddii lagu idmi waayo wacan ribciyi bni xiraash radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanaa rajulu min bani caamir waxaa noo sheegay buu yidhi nin ka mida min bani caamir annahu istaadana cala nabiyi sala allahu caleyh wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu ka idan dalbay wahuwa fii beytin asagoo guriga ku sugan rasuulka caleyh salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi ninkaasi aaliju ma soo gelaya aliju bimacnaa adhulu bay la macno tahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam likhaadimih rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi khaadimkiisa ukhruj ilaa haada midkaan u bax buu yidhi midkaan isti'daanka weydiisanaya u baxo u tag facallimhu listi'daana isti'daanka bar sida loo idan weydiista bar faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa qul assalaamu calaykum a adkhulu waxaad ku tidhaahdaa waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum a adkhulu salaam kadibna waxaad tidhahdaa a adkhulu ma soo gelayaa fa samicahu rajulu ninkii ayaa maqlay nebiga asagoo khaadimkii la hadlaya ee dhahaya ninkaa u taga sidaa ku dheh ayuu ninkii wuxuu maqlay wixii la farayay khaadimka fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum a adkhulu intaanba loo tegin asaa kala sii hormaray maadaama uu warka la farayay maqlay markaasuu yidhi assalaamu calaykum a adkhulu faadina lahu nabiyu sala allahu caleyh wasalam nabiga caleyh salaatu wasalaam waa u idmay fadakhala waa galay markuu intaa yidhi rasuulku u idmay caleyhi salaatu wasalaam rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix waxaa xadiidka laga qaadanayaa qofkaanan aqoonin kayfiyat listi'daan waa in la baro qofkaan kayfiyat listi'daan aqoon waa in la yidhahdo sidaa dheh markaad idan dalbayso guryaha oo waxaad tidhahdaa assalaamu calaykum kadibna ku xiji ma soo geli karaa a adkhulu haddii laguu jawaabi waayo geli maysid haddii soogal lagu yihahdana waad gelaysaa haddii maya lagu yihahdana waa noqonaysaa a adkhulu waa alab waa su'aal su-aashaasi maxay u baahan tahay in lagaaga jawaabo jawaabtuna waxay noqon kartaa in lagaa aamuso iyo in laa ama nacam mid lagugu jawaabo haddii lagaa aamuso iyo haddii laa lagugu jawaabo waa noqonaysaa haddii laguu idmana waad gelaysaa laakiin marka hore salaamaad ku bilaabaysaa kadibna idanaad weydiisanaysaa intaadan gelin ka hor can kalda ibn اlxambal radia allahu canh qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga ayaan u imid fadakhaltu calayhi waan u soo galay walam usallim mana salaamin buu yidhi faqaala nabiyu sal allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi irjic noqo faqul waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum a adkhulu dib inta u noqotid waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum a adkhulu rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidkanna wuxuu wataa ziyaado ah qofka hadduu soo galo biduuni isti'daan in la celinayo in la celinayo la dhahayo soo isti'daan qaado sidaana dheh assalaamu calaykum a adkhulu waa tacliim waaye maaha inuu yidhahdo maxaa lii celinayaa waa in lagu baro aadaabta sharciga oo haddaadan aqoonin lagaa soxo oo lagu yidhaha dib u noqo isti'daan soo weydiiso maxaa yeelay sifada aad ku soo gasha ma aha sifa sharciya waa sifo sharciga khilaafsan maadaama aad idan la-aan soo gashay waa inaad dib u noqoto isti'daan weydiiso adoo salaamaya oo assalaamu calaykum dhahay kadibna idan dalato kadib soo gal waa muhiim marka aadaabta in la barto lagu dhaqmo oo lagu camal falo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin